taniya markay meesha ka baxday buundada baardheere ee gobolka gadoos ku xiraysay labada dhinac ee magaalada iyo guud ahaan isu socodka dadka iyo gaadiidka magaalooyinka gobolka gado iyo dalalka dariska ayaa waxaa ka dhashay saameyn dhan weliba leh ardayda iskuulaadka degmada baardheere ee gobolka gado ayaa dhibaatooyin kala kulmaya isku socodka labada dhan ee webiga juba maadaama ay meesha ka baxday buundadii sahli jirtay isku socodka ardaydan ayaa ugu baaqday maamulka degmada baardheere hay-adaha samafalka iyo guud ahaan bulshada baardheere inay ka caawiyaan doon si gaar ay u isticmaalaan dhibaatooyinka ka qumna dooma waxaa ka mid inaan maalin u baahraana dooma inaan lacag ka bixinno misena noqoto inay mid nala gadonto saasay tahay maanteeto intaasay tahayna waxaa waaye waa ku qabno inaan maalin kasta doon ooy aan raacno laaluusha aan lacag ka bixinno ama nala gadonto marba siyaabaad imaado saameyn weyn aan ku qabnaa baashi maxaa lahaa doonla'aanta ilaa macala buuntalaanta waxaa ka mid in maalin walba xilligan aad doon qof leeya aad dul istaagto lagu dhaha lacag leemow ama lagu dhaha doonta waxaa ma raacaysid iskoolkan aan ka dahno wakhtiga maxaa la xaafadda aan lahayd aan ka dahno marka siddeed saac toddoba saac ku gaarna webiga xaafadahan ee meel foga arday kama isku mid maahan caqabadahaasaa ka mid eh tooyinkooda inay guddoomaana ka mid eh maalin maamaa ka mid eh waxaa kaloo ka mid eh inaad la kulanto caqabadii adiga oo si hoostiga hooyada gurigeeda adoo labisna danaha ku laabato doo dhiiqa leh marka waxaa rajee marka waxaa codsanaynaa in noola keeno doon firiya maalin walbaa raacno
ayago anigu ah cabdishii cabdullaahi xaashi iskoolka alxigma dhigto waxaan ka hadli rabaa doomaan subax hal saaca imaada meeshaan laba saac ay baraa inta ka baxaa doomaha daraaddood saan u taaganna bis xiisado wax walba dhaa bugaagta mar walbaa nooga dhacda doontan waana loo diidaa marka naloo diido annagaa is abaabulino furno xaggeena kala baxdaa siddeed saacna xaafada aadnaa waxaan inshaa inaa intaas nooga fududaysaan bis salaa calaykum doomin baa u baahanna oo mar walba markaasaan usoo istaagno hore aan uga baxno aan usoo korno aan iskoolka nagu aadno haddana xaafadaha ku aadno maalin walba lacag nagala annagoo ah ardayda degmada baardheere buundada waxaan ku qabnaa dhibaato fara badan iyo doonla'aanta sidaa darteed caqabadaha ugu weyn intaa kala kulan waxaa ka mid ah in macnaha everday buugta ay nagaga daataan dharka uu nagaga wasaqoobo annagoo durufays mar wal meesha ka laabano doomanka lacag iskuulaadka waxbarashada nooga baxa lacagta lacag ka dhabalsana nooga baxa doonta oo maalin walba doonta waxaa laga yaaba haddana inaad caqabad kaaga timaado ood la kulanto inaad weydo doon aad raacdo waxbarashada subax ka daado waqtiga duhurka qoraxda aad ku daahdo marka deeqawda maqashi waxnaha ka qaban aan nagala dhigin dhammaan waxaan rabnaa in dooman noola sameeyo buunta noola dhiso dhammaan daan hamidu waxbarashada caqabadka waxaa ka mid ah hadda waxyaaba u badan hadda waa fahmi kartaa doon adiga aan lahayn oo lacag ah oo yoomiin ugu leey lacag keen in maalin walba sii socd iyo soo socod lacag aad bixiso madax bannaan haddana aad u ahayn oo lacagta laftirkeeda ay tahay mid caaqabad ah doomankii oo fakada marar badan baynu u dhacay in hataa dooman inaan raacno webiga inala raacdo oo makaaf ah oo aan aqoonin heer hataa waxaanu gaarnay dad doomanka wadaayay markaan doonta waqtigeeda gaaran soo fuulo ay nagaga dhuntaan doomankiina ay yaallaan oo furanno dagaan furanno haddana webiga inala raacaan nafteena halis gasho bilshi waxaa laga yaabaa saddex laba mar inaan buwaag gadno saa darteed buwaagta ay wiigi nagaga daataan oo wiigi ay raaceen marka waxaan leenahaa dhammaan waxaa codsananaa dee in buunda noola sameeya inta buunda laga gaaraan doomanka dee kuwa sharciyeysan oo ardada waxbarashada u xil saaran noola sameeya